bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dowladda iyo shacabka dalka sacuudiga uga tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistee amiir talaal bin cabdilcasiis maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo saaka xukun dil ah ku fulisay dhagarqabo ka tirsanaa maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab kuwa kaas oo ka dambeeyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo maanta ka qayb qaadanaya ololaha isxilqaan ee dib loogu howlgelinayo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka afar ka tirsan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab oo lagu dilay meel u dhow degmada balcad kadib howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkaasay ka sameeyeen wasiirka ooqaabta ee arrimaha diinta ee dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay in sanadka soo socda la kordhin doono xujayada soomaaliyeed dhammaadka nolosha macalin axmed waa warbixin aan ku eegi doono mid ka mida dadkii ku shahiiday qaraxyadii cadowga ay ka geysteen magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn mudaharaadyo ka dhan ah xukuumadda madaxweyne cumar albashiir oo gelgelay guud ahaan dalka suudaan
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
mar kale subaxjoogtaan waa afar iyo labaatanka bisha diseembar laba kun iyo sideed iyo toban kusoo dhowaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dowladda iyo shacabka dalka sacuudiga kaga tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistee amiir talaal bin cabdilcasiis cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsiye u diray boqorka dowladda aan walaalanahay ee sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis isagoo ugu tacsiyeyey geeridii ku timid allah u naxariistee amiir talaal bin cabdicasiis oo siddeetan iyo toddoba jir ahaa wakaaladda wararka sacuudiga ee s b a ayaa bahisay inuu geeriyooday amiir talaal bin cabdicasiis oo ahaa aabbihii maalqabeenka weyn ee sacuudiga alwaalid bin talaal wuxuuna xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda sacuudiga sannadihii kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu noqday wasiirka isgaarsiinta iyo maaliyadda dalkaasi sidoo kale madaxda ka tacsiisay geerida amiir talaal bin cabdicasiis ayaa waxaa ka mid ahaa ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka difaaca dalka kuweyt sheekh nasaar sabaax al axmed al sabaax sheekh nasar sabaax al axmed al sabaax ayaa alla ugu baryey amiirka geeriyooday inuu naxariis samar iyo iimaan allah ka siiyo qoyska boqortooyada iyo shacabka dalkaasi sacuudi carabiya
waa mahadsanta cabdulqaadir maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa saaka xukun dil ah ku riday dhagarqabo ka tirsanaa maleeshiyaadka argixisada al-shabaab kaasoo ka dambeeyey qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho oo dad shacab ah lagu laayay waryahayga cabdulqaadir ciise oo goobjoog ka ahaa halka maxkamadda ciidanka qalabka sida ee ku fulisay xukunkaas cadaaladda ah ayaa goordhow inoo soo warramay saakay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ay fulisay xukunkii dilka ahaa ee hore loogu xukumay cabdiqaadir abuukar shaacir maxamed lixdii bishii labayo tobanaad laba kun sideed iyo toban marka maxaan ku idhahdaa ninkaas isaga ahay waxauu ka dambeeyey dhowr oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaasi maxaankuadaa ka mid ahaa qarax ka dhacay saddex iyo tobankii bishii saddexaad labada kun toddobiyo tobankii afaafka hore ee hotel wehliye taariikhdu markay ahayd shantii bishii afraad laba kun toddobiyo tobankiina waxa uu sidoo kale geegaari ay dad badan ku dhinteen shantii bishii afraad laba kun toddobiyo tobankii maxaan ku ihahdaa wasaaradda dhalinyarada ama eriyada wasaaraddii hore ee amniga maxaan ku ihahdaa hiishek sidoo kale waxa uu sahmiyey qarax ka dhacay baar italiya taarikhdu markay ahayd sideedii bishii shanaad laba kun toddobiyo tobankii taarikhdu markay ahayd sidoo kale shan iyo tobankii bishii shanaad laba kun toddobiyo tobankii ciidamada amniga waxay kasoo qabteen cabdiqaadir abuukar shaacir maxamed ninkaas batoogtay isaga oo wada gaari qarax ah degmada xabarweyne gaar ahaan x n a marka lixdii bishii laba tobnaad laba kun toddobiyo tobankii yaa ninkaas maxkamadda darbida kuwaad xukun ku riday in maanta oo taariikhdu ahayd afar labaatankii bishan laba kun sideed iyo toban sanadkan aynu ku jirnaa lagu fuliyey xukunkii maxaan ku rahdaa dilka ah ee maxkamadda hore ugu xukuntay fagaaraha cadaaladda iskool bulisi ee magaalada muqdisho inkaasi ka dhacay ee dadweynaha ayaa u daawasho tagay saraakiisha ciidamada amniga ayaa halkaas joogay saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ugu sarreysa ayaa halkaas joogay sida gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida jenaraal diibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad gaashaanle sare xasan cali nuur sooje xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida cabdullaahi buulas kebe oo kadib warbaahinta la hadla markii xukunka xisaha ee lagu fuliyey cabdiqaadir abuukar shaacir maxamed oo tirada guud ee dhimashada sababsaday ee dagaalo uu ka dambeeyey mid kamidana lagu qabtay ee kii hotel weliba aad xasuusatay labaatan qofood inay ku dhinteen kii wasaaradda amniga oo toban kale ay ku dhinteen maxaan ku dhaha toddoba ruux oo ku dhintay kii baar itaaliya ka dhacay ee kan dambe oo xamarweynna ciidamada amniga isagoo xogkiisa hayaan ayaa lasoo qabtay intuu gaariga qarxin ka hor ee gaarigaasna waxaa dadkii laga kala leexiyey laakiin mar dambe qoraxda khasaaramay
waa mahadsantaa kaasi wuxuu ahaa waryahayga cabdulqaadir ciise oo inoo soo warramay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa maanta ka qayb qaadanaya ololaha is-xilqaan ee dib loogu howlgelinaya tiyaatarka qaranka cabdulqaadir maxamed cadde oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta sidoo kalena ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga goob shaqo ayaa inooga warramay shaqada maanta ay qabanayaan
bismiillaahi raxmaan iraxiim saake waxaan ku qoranahay barnaamijkii isxilqaan ee ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda warfaafinta horey ayay usoo gashay waa faceto saakey insha allah waxaan rajeyneynaa saakey inaan shaqo la yaqaana ka qabano hore noogala bartaba wejiga labaadaa lagu jiraa hadda waa aragtay wasaaradaha kale naga horeeyey oo waxay wadaan maaragtay shaqooyinka tiyaatar ka socda sidii dhismaha iyo wixii shaqaa meeshaas yaalo oo noolo igmada ayaan qaban doonaa insha allah cabdulqaadir waxaa ka warantaa sida ay isugu diyaariyeen shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta barnaamijka isxilqaan oo maanta ay ku qoran yihiin
su-aal fiican waaye shaqaalaha iyo madaxda wasaaradaba diyaaray u yihiin waxay mar walba heegan u yihiin inay qarankooda u shaqeeyaan tiyaatarka agaarkiisa waxbaa ka dhacay uma jooji doonaan waa ku dhiiran yihiin saacaan la joogaan kula hadlayo waa wada xaadir insha allah shaqadaasna waxaan qaban doonaa sidii loogu talagalay ilahina nagu guuleeyo
dhammaadka nolosha macalin axmed waxa waa warbixin aan ku eegeyno mid ka mid ah dadkii ku shahiiday qaraxyadii cadowga al-shabaab labaiyo labaatankii bishan disembar ay ka geysteen magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo eegaya waryahayga cali axmed sheekh axmed maxamed yuusuf waxa uu ahaa ubax u soo baxaya qoyskiisa iyo ummadda soomaaliyeed waxaa la joogay xilligii uu garan lahaa midhaha tacliinta uu bartay sidoo kalena uu adeegi lahaa dalkiisa iyo dadkiisa laakiin maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sabab u noqday dhammaadka noloshiisa afartii sane ee u dambeysay waxa uu ahaa macallin ka shaqaynaya waxbarista ubadka soomaaliyeed waxaana uu macallin ka ahaa dugsiga axmed waayeel ee ku yaala degmada wadajir labiyo labaatanka bishan disembar ayuu ku geeriyooday gaari al-shabaab ay ku qarxiyeen meel u dhow dugsiga yaasmiin cismaan oo uu joogay tababar ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada soomaaliya dadka yaqaane axmed waxay raadiyo muqdisho u sheegeen in isaga iyo dhallinyaro kale oo hormuud u ahaa wakhti badan ku bixiyeen waxbarista carruurta ku jirta xeryaha barakacayaasha ee ku yaala muqdisho iyagoona iskood isku xilqaamay axmed wuxuu ahaa shan iyo labaatan jir wuxuuna ku dhashay magaalada muqdisho sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii sidii ay noo xaqiijiyeen qoyskiisa waxbarashada hoose dhexe sare iyo heerka jaamacad wuxuu ku qaatay magaalada muqdisho waxaana uu bartay maaraynta ganacsiga sidoo kalena haatan waxa ugu jiray qeybta tababarka macalinimada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed
afar ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa lagu dilay meel u dhow degmada balcad kadib howlgal qorsheysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkaas ay ka sameeyeen jenaraal saalax muumin muuse oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa raadiyo muqdisho uga warramay howlgalladaas
annaga koloonaan ku jirnay baabuurkii ugu horreeyo sahanka ahay laba baabuur oo horay sahan eed ay xabadda ku bilaabatay markiiba waa degeen waa kala baxeen markii ayar muxuu ahay ay xabadda bilaabatay koloonadii dab annaga waa ka warhelnay dhinaca gadaalaan mare dhabarjibinaan samaynay adiga muddo muxuu ahay nuusi saaca ay xabadda socotay waa ka guulaysanay waana muxuu ahay waa jabeen marka habeennimona waa aheed adigu diyaalka koloonana waa ku jirnay annaga socodka aynaan sii wadan annaga waxna gaari ma laha ilaahay wax looma yeelin alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ciidankaygi wax dhibaato gaari mala dhaawac mala dhimasho male xeelo dagaalo aad iyo aad u fiican ciidanka waa tababarayaan
wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in sanadka soo socda la kordhin doono tirada dadka soomaaliyeed ee xa- wa- ee xujayda ah warkan waxaa inoo faahfaahinaya aamiine xuseen maxamed
wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan ayaa dalka sacuudiga waxaa ugu bilowday booqasho rasmi ah oo maalmo ku joogi doona halkaasi wasiirkii wafdigiisa waxaa si diiran u qaabilay wasiirka xajka iyo cumrada sacuudiga doctor maxamed saalax bin taahir iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xajka cumrada doctor cabdifitaax mashaad mas-uuliyiintani ayaa yeeshay kulan saacado qaatay waxaana looga wada hadlay arrimaha xajka iyadoo wasiirka awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya laga dhageystay warbixino ku saabsan arrimaha xajka sanadkii hore siduu ahaa waxyaabihii ka iyo faa-iidooyinkii laga gaaray dowladaha soomaaliya iyo boqortooyada sacuudiga ayaa ku heshiiyey in tirada dadka soomaaliyeed ee sanadkani soo socda xajin doona lagu daro laba kun iyo laba boqol oo xaaji taasi oo ka dhigan in tirada xujayda soomaaliyeed ee sanadkani noqon doonto kow iyo toban kun iyo shan boqol oo qof halka sanadkii hore ee ahayd sagaal kun iyo saddex boqol oo qof sida uu sheegay wasiirka waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan sheekh nuur ayaa sidoo kale sheegay in laisla gartay in aada loo wanaajiyo adeegyada la siiyo soomaalida hadday ahaan lahayd deegaanada gaadiidka iyo cuntadaba iyadoo lagu ballamay in la dadejiyo soo saarista fiisooyinka xajka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin xujeyda aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
waa mahadsantahay aamiino halkaa warkaasaad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mudaharaadyada ka dhanka madaxweyne cumar albashiir ayaa haatan sii kordhaya booliiska dalka suudaan ayaa qiiqa dadka ka ilmeysiya u adeegsanaya dadka mudaharaadyada ka dhigaya kuwaas oo sidoo kale haatan rabshada isku bedelay boqolaal qof oo dibadbaxyaal ah ayaa shalay oo axad aheyd xiray qaar ka mid a wadooyinka waaweyn ee loo maro garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta ka hore intaysan isku dhicin dadka iyo sidoo kale ciidanka booliiska ee ka hortegayay mudaharaadyada rabshadaha watay siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka suudaan ayaa sheegaya in ilaa iyo labaatan iyo laba qofood ay ku dhinteen tan iyo markii ay rabshadaha bilowdeen maalintii arbacada ahayd ee lasoo dhaafay balse saraakiisha dowladda ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay ee intaas aada ugu yarta- uga yar tahay dibadbaxyaasha ayaa waxa ay ka dibadbaxayaan sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyey rootiga iyo sidoo kale shidaalka muddadii sanadka ahayd ee ugu dambeeyey ayaa waxaa sare u kac aada u ballaaran oo ku imaanayay maciishada la isticmaalo qaarkeed iyadoo heerka sicir bararka uu gaaray boqolkiiba toddobaatan lacagta laga isticmaalo dalka suudaan ayaa sidoo kale qiimaheedu aada hoos ugu dhacay koox dhakhaatiir ah ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in maanta oo isniin ah ay ku dhawaaqi doonaan shaqo joojin iyagoo sidoo kale culayska kusii kordhinaya madaxweyne cumar xasan albashiir warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waanaga intaa